maraykankii imaaraadkood ogeed iyo sacuudigu dagaal lugtahay kula jireen soo ma lix saac ay ku dhawaaqeen waraalli ahaadooy waan ka baxnay who are you marka adiga xudo isku taagtaagaysa ha adigoo casiimadaadii madaafiicda shabaabka uu soo gaara eritrea aad uga xanaaqday xogta aan hayo aad ay uga xanaaqday yacni afwarq wuxuu ku yidhi xasanow ma tihid ninkan kuu malaynayay nin odaya oo dhaqana oo maaragtay waaye araga oo qorax jooga oo wax badan xeeriyaan ku arkayay maraykanka haddii siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud aanay isu bedelin lixda bilood ee soo aadaan ama toddobaadyada soo aadaan aanay isu bedelin muxuu qaadan karaa oo tallaaba
maraykanku marinkan inuu ilaalsho ku qasban yahay sababtoo xootiinta ula heshiinaa marinkan baabulmandab aaduu maraykanku dhiyalay waxay way interestiga ku yihiin waxay og yihiin corridorkaas muhiimka uu yahay in la bedelo saddex jeer marka wasiirkii hal sana gudahood laga yaaba midka hadda joogan in la bedeli doono because dagaay hadda la geeyay adoontanka inuu weliga taa wasaarad inuu dhoofaa taamuhu etoobiya iyo kenya waxaa ka dhexeeya strategic alliance toward soomaaliya oo soomaaliya ay iska xigaan labadood oo heshiisay saxiideen konton sano ka hor oo wax kasta oo soomaaliya iyaga wixii soomaaliya iyo maaragtay ku saabsan labadooda hadday noqoto diblomaasiyadda iyo securityga labadooda asxiga marka inuu yidhahdo warnimo aniga jabuuti calaqaadaa naga dhexeeya walaalaan nahay isku dadaa nahay waxa iiga xidhan xasan inaan shirkaas laga wicin lafteeda intaasaa ku filan etoobiya intaasaa ku filan xasanna intaasaa ku filan etoobiya waxaa ku filan xasan iyo inay iswaayeen masar intaasaa fariin ugu filan they, they clearly know hadda inuu xasan uusan uusan masar ishaynin
habka lacag dirista casriga ah ee wire nations waxay kuu sahashay inaad lacagta ka soo diri karto dhammaan waddamada yurub iyo dalka kanada waxaadna lacagta u soo diri kartaa dhammaan dalalka afrika adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta haddaba ka mid noqo adeegsadayaasha abkan oo kala soo degmaantaba abstoreka ama blaystoreka mobilkaaga
bismillaahi raxmaani raxiim wacan oo wanaagsan daawada cabdijaliil show ayaad la socotaan kusoo dhowaada barnaamijkeena amniga qaranka xalqadii saddex iyo tobanaad qaybtan waxaanu ku eegi doonaa amuuraha dibadda ee dalka gaar ahaan waxaanu ku dul istaagi doonaa xidhiirka siyaasadeed ee soomaaliya ay la leedahay caalamka iyo go'doonka maanta soomaaliya ay ku jirta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la aaminsan yahay in maanta siyaasadiisa arrimaha dibadda jahawareer badan uu ka taagan yahay isagoona ay isdaayeen xilfo badan oo labada kun iyo laba iyo labaatankii markii uu xukunka yimi ay ishaleeleen waxa uu madaxweynaha daga halkudhigiisa ka mid ahaa in uu ku ololeeyey soomaali heshiisa duniduna heshiisla haddii aan soo aragnay soomaali heshiisa halka ay taagantahay bal aanu eegna soomaali dunida heshiisla maanta marka ay joogto cabdisalaam qaybta waxaanu ku eegaynaa arrimaha dibadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkudhigyadii uu halayskiisii waxaa ka mid ah soomaali heshiisa duniduna heshiis la ah soomaali waanu soo aragnay meesha ay kala joogta maanta madasha wadatashiga qaranka ayaanu soo aragnay iyo isjeejeedka iyo jahwareer ka taagan arrimaha gudaha annaga iyo dunida halkeenu kala joognaa
isma hayno madaxweyne xasan sheekh waxaan maleynaa dad waxay isugu dhowaayeen madaxweyne afwarqi iyo eritrea eritrea iyo iyo xasan inays hayaan uma malaynayo sababtani eritrea iyo etoobiya waa iskhilaafeen xasan etoobiya la saftay mana mana isku hayn karin xasan wuxuu xiriir eritrea waxay xasan kula talisay inuu masar xiriir la yeesho maadaama keligeed qaadi karin soomaaliya maaragtay culayska soomaaliya ay leedahay waxaa lagula teliya inuu masar xiriir la yeesho uu la yeesha masar way soo dhoweysay aaday u soo dhoweysay waraysi hadda koraa adiga qaada waxaan maleyna waxaan ka hadalnay masar oo ciidamo diyaarada dagaalma diyaarada military soomaaliya maanicadey keentay oo media aad soo qaadaa dhigtay dabcan waxay ahayd wax ay fariin ay u diraysay etoobiya waxaa taas dhinac socday si lama filaana ayaa xasan etoobiya gacanta ugu gala gacanta ugu gala markaan leeyahay waxaan ognaha xasan inuu isagu dalbaday heshiiskii ankara oo abii ka dalbaday abii soo ogolaaday xasan wuxuu ku ballan fur ummadda soomaaliyeed uu ku yiri etoobiya lama fariisanaayo iyadoon ka noqon heshiiskii kumeel gaarka ahay afgaradkii somaliland iyada waa uu aaday soo axmed madoobe ciilo u qabo maarata dagaalkeeda qaba wadina asbuuc markii meesha ankara laysku soo afgartay asbuuca gudaheed iyadoon safaaradihii laysu celin oon safaaradihii shaqaynaynin een, eh, wax inan- soomaalidii wax- waxaad ogeed in si habqana oo maaragtay kala yaaca ay mas-uuliyiinta soomaalida adisababo isugu shumeen Eh, yani u malaysa dad cimro laga hortaagnay ama axji laga hortaagnay diyaaradda adisababa aadaysa etoobiya aad mas-uul soomaalida waxaan ahayn ma saarayn dad go'doon ahay oo dila meeshay meeshay maarata ku cibaadaysan jireen laga hor istaaga camal u dhaqmaya waxaad ogeed eh, ninkan wasiiru dowlaha ku magacaabo laakiin wasiirka arrimaha dibadda cali balcad eh, taliyihii nabad sugidda sambalolshe yani you name it En, eh, ayaa aadayo ku yaacayo meeshaas aad ogeed waxay ka samaynayeen xasan safarka ku xig wuxuu aaday en, casmaro aaday En, eh, dabcan casmaro waxay aad uga xanaaqsaneyd xasan waxa uu sameeyey En, waxaana lagu yiri war xasano waxaad sameyned waa kii meeshii en, dhagaxa dhigayay een, ciidamadii dharka caddeyd ay dhahayeen presidential guards laakiin anigu aan arkay ciidamo bad Een, eh, adwa eritrea aad uga xanaaqday xogta aan hayo aad ay uga xanaaqday yacni afwarq wuxuu ku yiri xasanow ma tihid ninkan kuu malaynayay nin odaya oo dhaqana oo maaragtay waaye araga oo qorax jooga oo wax badan xeeriyaan ku arkayay Een, aniga farmaajo waa dareemi karaa hadduu saas ahaaday Een, hebel hadduu saas ahaaday laakiin adiga i was never expect inaad saan ahaato Een, xasan de waa iska taqaanaahe maya ustaadow de wuxuu saas ma ahan Ah, dabcan cod kama hayo laakiin dhaqanka xasanaan aqaana isugu jawaabay ustaado saas ma aha Een, adaa ogaa doonti aniga ugu hadlay anigu ku iloobi maayo waxaad samaysa ma dabcan eh, waxbay kusoo ballameen Een, eh, ballanta lasoo siiyana kamid maaha inuu adisababa sii haayo Een, masar oo haddana tega xasan masar dabcan xasan waxaa lagu warsaa wuxuu jira aniga waa isu kaa qaawinay adduunkii oo dhan baan saan yeelnay Een, eh, waxaanu ka shaqaynaynaa inaan etoobiya loobi waxaan wadnaa ah in etoobiya aysan kamid noqon ciidamada afrika imaanaya eh, ciidamada sii joogaya oo isbedelaya asom Een, seed wax ku wada dabcan afwarqi iyo eritre iyo masar iyo casmarana waa wada hadlayeen Een, waxaa xasan sida aan maqlay uu u sheegay inaysan waxba ka jirin waxaan uu wax iska xalinayay Eh, turki ka codsatay An- ankara ka codsatay dana badan uga xiran yihiin Eh, laakiin ay iska yihiin wax un diplomatic maaragtay eh, t- maaragtay protocols aysan wax weyn isla gaaraynin waadna ogaa doontiin Een, markuu soo laabtan haddana meeshuu ku dhammaaday casmar asabuu ku dhammaaday Een, completely waxaa isbedelay marka Een, xiriirkii soomaaliya ay la lahayd eh, wadamada dariska eh, etoobiya iyo iyo eritrea lahayd adisaboo masar iyo etoobiya adisabuu ku dhammaaday Een, eh, ragga inta badan gacan u gacan geliya xasan waxaan maqlay sambalolsho iyo waxay ahaayeen yani balcad oo xasan eh, u ballan qaaday inay duqayn iyo ciidamo dhulka iyo feerfeeri imaanayaan iyo waati wixii la yiri Een, ma dhicin waa iyaguna way ku qaldanaayeen ma ogeyn ma fahamsano etoobiya xasanna ma fahamsano Een, eh, waxaa xasuustaa hadda koor xasan barnaamij leeyahay duqur ambasa ayaa etoobiya een, eh, imaanayaan black lions africana ayaa imaanaya ciidamada wadamada safka hore Een, ma uusan fahamsanayn Ah, termiska etoobiya usoo dhiibtay Een, eh, duqur ambasa waxaa la yidhahda adisababa ku yaala taqaana malayna staaji weyn oo libaaxii madoobaa la yidhahda duqur ambasa la yidhahda ku yaala isbitaal duqur ambasa hoteelaa jiro staaji aa jirto meel waa sanam weyn marka xasan termika ayaa usoo dhiibay markaasu xasan wuxuu soomaaliya ula soo shurtagay eh, black lions ciidamo la yidhaaho ayaa ayaa imaan doona howlgalka black lions la yidhahdo marka etoobiya weligeed ballan ugama soo bixi kama soo bixin kamana soo dhala mana kasoo bixi doonto Een, eh, haddaan wax isbedelin Een, xasan marka etoobiya waa kaas xasan iyo casmara waa taas xasan iyo masar xogta aan hayo masar aad uga niyad jabtay kalsooni darrana way ka qabtay awalba soomaaliya muddo dheer haddana waa kasoo dhalaashan kalsooni darradii soomaaliya dabcan ma rabto m- wadan waaye soomaaliya dan kale etoobiya dagaal kula jirta soomaaliya waa wadanka keliya oo etoobiya u isticmaashay ahaa jirtay Een, eh, way joogtay doontaa xiriirkaas xariga ma jari doonto tubada way yaray doontaa oo faleen bay kusoo koobi doontaa meesha dee tuba weyn oo oo maaragtay een, eh, eh, maaragtay 83 millimeters size hadday ahayd. Een, kenya een, sida aan hayo xasan waxay isku khilaafeen oo isku waayeen Een, eh, doorashadii AU-da oo iyo maaragtay guddoomiyaha AU eh, ninka la yidhaha maxamed yuusuf ah, maaragtay jabuuti jabuuti Een, ayay isku khilaafeen oo xasan oo ballan u qaaday een, eh, inuu raila odinga uu garab istaagi doono waad ogeed gabadhii oo eh, soomaalida ahayd oo Fardo- Fa- fawsiya oo iyadana tartan ugu jirtay Een, waxaa looga reebay raila odinka ayaa soomaaliya un ka geli doontaa raila odinkana soomaaliya ku taageeraysa xasan ballanqaad u sameeyey ee, kenya wuu uga baxay ee, jabuutiyo uu taageeray which aniga am okay with it And, eh, nin soomaaliya oo jabuutiyaana een, eh, inaan taageero iyo dowladda jabuuti oo soomaaliya markasta u taagneed walaal soomaaliyeed ah ciidamadooda soomaaliya joogaan Een, inuu marka hore yimaad yirahday ahayd guys dhegeysta there, there is alliance Ethiopia iyo Kenya waxaa ka dhexeeya strategic alliance toward Somalia oo Soomaaliya ay iska xigaan labadood oo heshiisaysa idan konton sano ka hor oo wax kasta oo Soomaaliya iyaga wixii Soomaaliya iyo maaragtay eh, ku saabsan labadooda hadday noqoto diblomaasiyadda iyo securityga labadooda is xiga marka inuu yidhahdo warnimo aniga Jabuuti calaqaadaa naga dhexeeya walaalaan nahay isku dadaan nahay waxa iiga xiran ma riski garay karo marka waxyaabo kale aan ka hadalno laakiin arrintan Jabuuti aan la jiraa kowba inuu yidhaahdo dee ninka raggaa moogta Een, eh, ma aysan dhicin ballanuu usoo qaaday laakiin ballantii meeshaani ku bur malaa wuxuu islaasan tuuqa waa la qari doonaa Een, eh, laakiin een, eh, commissionka een, een, AU-da ayaan malaynaya inuu afkiisaba ka sheegay Een, eh, inuu soomaaliya ay tahay wadankii indhoorsi karay kenya marka waxaan malaynaa qaadkaa ka dhexeeya Een, fila soomaaliya iyo iyo filada maaragtay madaxtooyada een, eh, kenya waxaa ka dhexeeya een, tradeka qaadka una malaynaa madaxweynaha inuu ku jiro kaasuna inuu qayb ka yahan u malaynaa Een, eh, marka soomaaliya waddan ma hayso Wa- waxaa usoo hara turkida marka imaaraadkii oo toban kun oo askari u tababaray een, maanta soomaaliya isma hayaan Een, runtii is- yani completely isma hayaan Een, dabcan xasan faamilkiisa dana kala dhexeeyaan marka waa isku xiran yihiinoo een, eh, madaxweynuhu aad uu ganacsiga ugu fiican yahay Een, dhinacan kale sidaan xogta ku hayo een, madaxweyne museveni shirkii hadda maalin dhow dhacayay wadankiisa ka dhacay asagaa abaabulay een, eh, asagaa martigeliyey dareen iyo cabsi uu ka qabo ciidamadiisa ee soomaaliya jooga dhiig badan uga baxay dhibaato badan uu maaragtay kasoo iyo cabsida laga qabo shabaab hadday soomaaliya qabsadaan ciidanka yugandeska maxay noqonayaan kumanaana ka joogo Een, walaacay qabeen waxa weeye ciidankii hadantan la baxo soomaaliya waa dumaysaa Een, eh, oo lama bixi karo account Een, ma yeeli karo haddii aan sii joogana kalsooni ma qabo inay soo ma ogi sida wax yihiin marka wadamadii deriska markii hore wadahadal shirku wuxuu ahay wax kale laakiin markaan dambe siyaasadda lagu soo dar uganda way ku khasban tahay soomaaliya at least waqtiga hadda jira laano ciidankeedii aa ka yaalla meesha caloosheedii baa taalla Een, soomaaliya marka waxaa isleeyahay turki oo soomaaliya wax badan oo is- cid kala siina siisay shidaalkii soomaaliya loo saxeexay eh, kalluunkii soomaaliya loo saxeexay een, eh, navy-ga soomaaliya tababarkeedii loo saxeexay wixii soomaaliya mineraal iyo khayraad ay lahayd loo saxeexay een, aanan ogeyn hataa waktiga ay kasoo bixi doonaan iyo sida ay lafta u taabageli doonaan iyo sida soomaaliya ula xisaabtami doonto iyo iyo iyo uganda hadda soomaaliya kusoo hartay intaan fahamsanaha labadoodaasna un daruufo jira dartooday uga iyo jabuuti oo- oo yes een, eh, een, eh, jabuuti oo dee hiil walaal oo dee maaragtay jabuuti iyo soomaaliya marka meelna kuma kala kuma kala aadi karaan Een, eh, marka waxaan isleeyahay aaday usoo koobantay xasan sheikhinne wuxuu waktigiisa wuxuu noqon doonaa am sorry waan gartay Ah, hadda kor waan xasuustaa aad qoraal ka soo- ka samayso xasan wuxuu kusoo koobi doonaa amsori international community ha marka Eh.
barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij aan labadii kun bilowgii sanadkan labada kun iyo shan iyo labaatanka ayaa waxaan iri madaxweyne xasan saadaalan ka sameynayay dowladda madaxweyne sheekh maxay noqon doontaa dabcan waxay ahayd markii uu xasan eritrea u safrayay tiimkiisu addis ababa joogeen masar qola ka joogtay ay ku kala cararayeen wadamada marka waxaan iri saddexdan wadan masar soomaaliya assignmentii kasoo qaadanayaan wiftigii tegey markaas wuxuu ahay wasiirka eh, wasiiru dowlaha ku magacaana wasiirka arrimaha dibadda fiqi ayaa tegey Een, cali balacad wuxuu joogay asmara meesha la yidhaha cabdisababa iyo sambolosha wiftiyadaas macal madaxweyne waxay la soo laaban doonaan ballanqaadyo ah wadamo aan is ogolayn oo isjeclayn ayay ballanqaadyo ka keeni doonaan markii soomaaliya la isugu soo laabto dabcanka madaxweynaha ugu xoog badnaa doona oo wixii ballantii madaxweyne soo galaya uga xoog badan kuwa kale macno ma lahan Een, laakiin wadan kasta wuxuu sugayaa in loo soo jawaabo lagana run sheego wixii ballan lagula soo galay soomaaliya marka madaxweyne wuxuu isku dayi doonaa een, eh, inuu been ku qanciyo oo wadan kasta inta tago oo uu been usoo sheego Een, way fahamsan yihiin they, they, uh, way, way stadiyay kugu sameeyaan waxaa dhaqdhaqaaday ogyihiin waxaad ku fekerayso madaxtooyadeeda ka warqabaan marka waxaan idhi madaxweyne xasan sheekh cimrigiisa inta labada kun iyo shan iyo labaatanka laga bilaabo ilaa waktiga labada kun iyo may labada kun iyo lix iyo labaatanka uga dhammaanaysaan malaynaya wuxuu noqon doonaa in waktiga u dhiman am sorry yani afar single safar u aado am sorry u ahaa doona Een, wuxuu dhihi doonaa am sorry ethiopia eritrea hadduu aadaba wuxuu dhihi doonaa adoontanka inuu aadaayay am not sure inuu inuu boos uga banaahay wuu aadi karaa nin nin waxa qabtaan ma ahan marka xaaladdu ku dhanaanaato ku dhanaanaato telefoonka laga qabto inuu yidhaahdo wax kasta ood maanta i weydiiso waan samaynayaa i gacan qabo Een, eh, lagana yaabo afwarqa inuu fursad ka arko oo xasan maadaama etoobiya xasan haddana isku xun inuu haddana fariin etoobiya u dirow leeyahay xasan waa in kasoo qaad waa laga yaab you never know laakiin sorry unbaa ka horeysa am so sorry inaad inaan saas sameeyo mana dhici doonto Eh, masar uu tegi doonaa extremely sorry inuu yidhaahdo een, wa- mana dhici doonto Een, eh, kenya sidaas oo kale etoobiya ma u malaynaya wax badan isku hayaan marka xasan soomaaline hadda nimankan safaaradaha joogay un ka xalamo degan ballanay la galeen ballantii wuu ka baxay waa ka shirkan qabtay kambala heshiisuu la soo galay waa kambala kood cusubay ahayd waa uu ka baxay sooria u dhihi doona markuu kambala ku laabto unka iyo maraykanka sooria u dhihi doona marka cimrigiisa dhan nin nin nin yani aan kalsooni qabin lagu kalsoonaa karin marka sida cunugeeda loo canaana doona isaguna markasta isagoo wejiga qarsana ama sooria u dhihi doona waana Eh.
qarannimadii soomaaliya wax lagu ciyaaraya xasan maaha waan garta waan u imaan doonaa beesha caalamka iyo waxa hadda ay hayaan waqti xaadirkan haddii aanu masar dul istaagna masar waxaanu la soconnaa in ay u ballanqaad madaxweyne xasan sheekh in ciidamo ay usoo diri doonto qeyb ka noqdo howlgalka ansom Eh, waxaanu la soconnaa in dharaar cad ay muqdisho kasoo dejisay diyaarado iyo shixnado militari ay kasoo dejisay dhowaan waxaan aragnay madaxweynaha masar siisi inuu ka degay jabuuti islamarkaana halkaas xulufo cusub lagu dhisay oo laba geesood ah oo ka dhanah ethoobiya in dushaada ay waxaasi dhan ku dhacaan ee, madaxweyne xasan jaamac dushiisa ay waxaasi dhan ku dhacaan oo isbedelka intaas leeg uu ku dhaca ma u muuqda miyaa bila soomaaliya waxaasi ma arkan miya xasan inaan shirkaas laga wicin lafteeda intaasaa ku filan Hee.
etoobiya intaasaa ku filan een, eh, xasanna intaasaa ku filan etoobiya waxaa ku filan xasan iyo inay iswaayeen masar intaasaa fariin ugu filan they, they clearly know hadda inuu xasan uusan Et- uusan masar ishaynin in xasan laga wici waayo jabuuti waxay ahayd xasan markii casmaro uu imaanayay ninka la yidhahda sisi waa laga wacay waa kii xasan iyo sisi isugu tageen afwarqa dana qaldanee casmar isugu tageen collationa ka soo baxay oo looga hadlayay looga tashanayay Saddex sidii- geesood ah.
saddex geesooda sidii etoobiya maaragtay soomaaliya loo gacan sii lahay etoobiyana loo koonar garayna ama dhinac loo xasan haddii jabuuti laga wici waayo ama shirkaas lagu martigeli waayo waxay ku tusee sida looga fogaaday kalsooni darrada laga qaaday iyo sida ay u daciiftay hamigii laga qabay horta intaasaa kaaga filan waan Uh, is completely wax kaloo raadinaysa ma laha Een, eh, arrinta kale waxa weeyaan in waxaas korkaada ku dhacayaan waxa laga tashana adiga aad tahay laakiin aada kuga shii joogin Een, eh, waxa laga hadlayan ay yihiin waxaad shalay kasoo wada hadasheen Een, waxay ku tusinaysaa inaadan inaadan tirsanayn in lagaa adoo taagan in lagaa tirsaday Een, eh, marka waxaan leeyahay waa waa xanuunka aniga haya waxa weeyaan waxa meesha lagu salcinayo lagu bahdilayo lagu ilhaanaysanayo waa waa calankeygii waa waddankeygii waa dalkeennii weeyaan xasan waa shaqsi berri shalay yimid maanta laakiin had waliba ninka maradan xiran Mhm.
ee statekii soomaaliya madaxweynihiisa wuxuu raba ha noqo qofkaas ayaa un dee waddankii sharaftiisii hogo- hagoogan laakiin waa nasiib darro inuu inuu saas nagu dhacdo aaday nasiib darro u tahay saas nagu dhacdo
haddii aan dhinaca kale eegnaa eh, siyaasadda arrimaha dibadda een, waxay ku salaysan tahay dabcan waa inay markas ku sanaystaa danaha qaranka Eh, waxaanu aragnaa hadda eh, wasiir dowlaha in uu, eh, cali balcad uu yahay ninka u awooda badan bal markaad eegto bal qaab dhismeedka iyo qaabta shaqo ee ee wasaaraddeena arrimaha dibadda hadda ay u shaqeysa bal marka guud ahaan aad sawir guud ka bixiso aad dib ugu istaagtaa wasaaraddeena arrimaha dibadda iyo hoggaankeeda Eh, maxaa ma- sidoo kale maxaa kuu sawirmaaye Een, eh, cabdijaliilow wasaaradda arrimaha dibaddu wasaaradaha soomaaliya kuwa ugu qaribanay ku jirtaa Ah, saddex wasiir baa soo maray dabcan saddex wasiiraa soo martay adduunkani waxyaabaha wadan markii la rabo stable inuu yahay siyaasadiisa markii la rabo in la ogaado meelaha laga fiiriyo waxaa weeye wasaaradda arrimaha dibadda sida u shaqayso iyo inta wasiiro isku bedeshay si kastoo wasiirkaasoo daciif u yahay si ka- horta marka hore ka fikir kuma qasbanid ilaa iyo waxaan de waa moogta adaa magacaabaysa qof saxa u dhiib haddii lacalla qofkan waxaad u malay qof qofaad taqa ha ku baroobayni qof aadan oqoonin oo tajrabadiisa inuu wuxuu yahay aadan oqoon horta ha gelin meesha qof la yaqaan ha xumaado hadduu rabo laakiin qof la yaqaano face adduunka kule magac iyo ma- macquula adduunka la horgeyi karo luuqadaha adduunka qayb ka mida ku hadla termiska iyo protocolska wax ka fahamsan wax un adduunka meel ka mida kusoo noolaaday kasoo shaqeeyey hadduu rabo yani hay-addan nrc-da kasoo qabo norwegian refugee council madax qof un wax un lasoo maamulay horta u dhiib waa kow dardaaranka koobaad marka labaad haddaad keento oo qofka aad aragto inuu liito isku day inaad ku kabtid waxa ka dhiman Ha, dad waxaan fahamsan xataa hadday dad soomaali weyso ajinabi aan khatar ku ahayn soomaaliya wadama deriskoo kale dee danaa kaala dhexeeyo sabataajaa kaala dhexeyso dareenaa kaala dhexeeyo waddana soomaaliya dhib ku haysan ood og tahay inuu talada uu ku siinaya sax tahay quburo saxa haysta ka soo qaada dad ha ku tababareen qofkaan ha bedelin qofkan dad ku kaalmeey ku xooji meelaha ka dabacsan yahay dulucdu ka jirto dad u gey Ma fahmaysaa laakiin ha bedelin in la bedelo saddex jeer marka madax tale- een, eh, wasiirkii hal sano gudahood laga yaaba midka hadda joogan in la bedeli doono bcause the guy hadda la geeyay adoonka inuu weligii hataa wasaarad inuu dhoofa hataa ma hubo marka horta waxay ku tusee stabil- stabilityga siyaasadda arrimaha dibadda iyo sugnaanta siyaasadda iyo xasiloonida siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya meeshay marayso siiriyay maraysaa Mm.
En, eh, waxay u liidataa sida meesha ugu liidato ayay u liidataa adduunkuna serious kula dhaqmi maayo qof si saxa kuu arkaya ama si serious kula dhaqmaana ma jiro lano adaana meeshaas dhigta oo sababtaas iskale En, waxaan isleeyahay waktiga hadda dhiman maalinba maalinta ku xigta qofba intuu qof ka xun yahay ayaa lagu bedelaya kii hore kanaa ka xuna laga yaaba anuma aqaano laakiin hadda hadda isxilqaamo ma u malaynayo meel wax gaarsiin karo lana xaaladdan wuxuu ku aadayaa adduunkaa daalay ku nacay een, eh, kaa jooga fedhab kaa jooga ayuu u tegayaa ninkan dhallinyarada ah Mm.
Een, asaga markuu tago wuxuu isu malayaa inuu wadan nuclearla ka yimid soomaali aad isu taaxooriyaanon suudadkooda markii la arkferi waa lagula waa lagugu qoslaa sidaad isu taaxoorinaysa iyo saad iska dhigaysa maxaad isku taaxoorinaya maxaa khatar isaga waayo suud shan kun u qabtaa fiiri magaaladaadii suwejkeedaa laamigaas yaacaya M- casimadaadii argaxisaa usoo dhaarinayso qa- gantaalkii soo tuurta airboolkii oo khatar ku yahay saddex jeeraa wasaaradaadan la bedelay weligaa wasaarad kama aadan shaqaynin arrimo dabadeed ma aadan ka qabanin sirdoon ma aadan qabanin Wa- yacni saas idoo lagu fahamsan yahay markaad u tagto si iskalifaada oo istaxallujina oo yani huriwaayta ah lagugula kulma saas uu faham qofka soomaaliga ahaw markii lagula kulmo haddii dano kaaga xiran yihiin lagaasambri waaye waa laga yaaba in lagula sheeko laakiin is ogow muuqaalkaadu wuxuu yaalaa istreedyada muqdisho ee dulduleela muuqaalkaadu wuxuu yaalaa saraakiisha ciidamada soomaaliya xeryaha lagu jabsanayo quruxdaadu waxay taallaa jidadkii soomaaliya ha istaaxoorinin ogow intaas waa waa waa waa- waa soomaaliya foreign policyga soomaaliya iyo wejiga soomaaliya u yaala waxaan aad ula yaabaa cabdijaliilo arrimaha dibadda ma aha laakiin waa weji guud shirka magaalada muqdisho lagu qabana cabdijaliilow markaad fiiriso waxaad la yaabee b- suudadka la labisan yahay hoolka la isku imaanayo kuraasta la kabahoodu say shayni u yihiin u nadi waxaad is leedahay nimankaanu waddanka ay madaxda ka yihiin ha ku yaallaa this guys meesha ay mas-uulka ka yihiin xagay ku taala is weydiinaysa nin baabuurkiisu dhiiqada uu soo kormara maanta ilaahay xaalkeeda ogi dadka uu metelo aysan xala quraacan aysan maanta qaday karin saaka quraacan aysan maanta qaday karin ayaa marka waxay dadkii dhan waxaas leedahay war dadkii ma daroogaysan yihiin ma dawaqsan yihiin ma maduul maxay tahay dadkaani adduunkaad u tegayna sidaasuu ku ogyahay haddaan anigu soomaali mas-uul ka ahay inaan labisto xaq uma lihi wallaahi uma lihi protocols in laygu soo dhaweeyana xaq uma lihi ma garanaysaa marka niyow labada kun iyo labaatan iyo shanta soomaaliya oo dowladdan hadda dib loo yagleelay labaatan sano carta markii laga soo bilaabay ay tahay labaatan iyo shan sano tahay waxaan isleeyahay meeshii ugu xumeed ayay ku jirtaa maanta ilaahu mid ka xun hana tusin Een, eh, waxaan isleeyahay waxaa la joogaa wakti aniga maanta taladeedu waxay tahay axmed madoobow kismaayo kuguma fila deniyow boosaasa kuguma fila iyo gorow dabcan somalilan iyadu waa arrin gaara waxaan leeyahay tala isku yimaada yaan yaan xasan wax nin wax lagu hadlaya meeshan ma joogo nin qaran lagu aaminaa meeshan ma joogo nin qorshe laga sugaa meeshan ma joogo ninkan ku faraxsanayn soomaaliya inuu arko iyadoo tuulo tuulo noqotay soomaaliya oo alqaacida qabsatay soomaaliya oo bahdilan oo qofka soomaaliga cunuga soomaaliga istirka soomaaliga jeebka ay al-shabaab fiiri koonfurta soomaaliya haddii shabaab qabsadaan soomaaliya iyo qof kastoo soomaaliya oo adduunka socda alqaacida jeebka ugu jirtay i s marka haddaadan waxaas ku qanacsanayn oodan ku faraxsanayn waxaan dhihi lahaa xasan yaan wax laga sugin hala israadsado ciddii wax gashaa ha isu tagto daniyow axmedow wac axmed madoobow lafta gareen wac lafta gareenu qorqor wac atuna qorqor inuu inuu go-aan ka dhaco iyo cali guudlaa labadaas xasana iskale adoontiga inay macno ku fadhiyaan mucaaradka waca isxariiriya meel isugu imaada gogosha dhiga is- isla hadla international community wax wax wax wax keena badiil keena fiir dowladdii madaxweyne cabdulaahi yuusuf markuu iswaalwaalay baa laga qabtay waxaa la yidhi, hangoon hangoon in- u kaadi waxaan waxaad ku ciyaaraysa dad baa maal ku baxshay dhaqaale ku baxshay nafa soomaaliya dan baan kaleenahay u kaadiya lagu yidhi waa la qabtay nuur caddo oo markaas wada hadal kula jira nimanka eresta ayuu ayuu markaas khatar ku ahay oo xasan cabdulaahi yuusuf wiilii yaroo dabcan oo oo adeera u yahayaa dhinacyada ka taagnayo war balaado war adeer war sidaa wax ma ahan maal asagii ilmihii waa la celiyey nuur cadde ayaa la yidhi adaa mas-uulka ah hawshan xasan maanta lama dhihi karo sababtoo ah nin xamse la yidho asaga ka xunaa jooga xamso quality ahaan adoontinkii inuu lix sacaad hataa uu uu ku filan yahay iska dhaaf waddan inuu hogaamiyey haddii xamse maanta nin nin tayala uu ahaan lahay waxaan hubaa in la dhihi lahaa xasan kaale you need to go away disappear soco saaxada ka bax waa la dhihi karaa wayna ku filan inay dhahaan because waan isu sheegnay soomaaliya mad- madax banaan maaha laakiin yaa loo dhihiba xasan marka xasan marka hore ka tashta waxaan haye inuu noqdo fiiri waxaa la yidhaha malxiiska
iyo Gabadh- xalalka.
iyo maxal gabadha malxiisadda waa inay ka foolxuntaa gabadha loo malxiisayo Haye.
laana dee iyo wiilka malxiiska ahba laana dee gabadha hadday ka qurxanaato ishu maanta kameristu iyadoo aadayaaba Haye.
ishu iyaday qabanaysaa Haye.
arooska markii la fiirsana waxa leeya gabadhan waa shidan tahay Haye.
mana rabto gabadha qarashku ka baxaya iyuu iskale Ilkale inuu mansabkan iskale iyo iyo maan efentigan ma rabto ilishu kala qabat soo maa qabo. Haye.
xasan marka si aanba qof kalaba loo arag Xamsu kansada.
xamsey aadan madoobow keenay oo markay dabcan ummadaha la hadlayaan ama adduunkana xasan cabqari uu noqona nin mucjisaha falsafar uu noqona that's why marka la leeyahay you- wax cid cid aan wax ku bedelna ma lahane xasanka laftiisa aan iska jiijiidno dee aan wax uun asaga aan aan ku laalaabano waxaan marka isleeyahay niyow soomaaliya arrimaha dibadda ma hayso khulaasada hadalkaygaas een, arrimaha gudahana ma hayso amnina ma hayso een, eh, adduunkiina wuu isbedelay cabdijaliilow ninkii ahaa eh, donald trump nin la yidhaahdo ayaa yimid oo why do i care iska dhahayo cidduu arko yani why, why do i care soomaaliya okay yani sh- you know shut the embassy that's simple is that he doesn't care ukraine hadda maanta waa arkaysa waqtiyaa loo qabanaya laleeyahay sisfire xabad joojin oo sharuud la-aana waa inaad samaysiin guys haddaad rabto inaad noolaatiin ukraine way ku qasban tahay inay samayso yurubiyaankia maanta isugu tegaya adduunka dhan solidarity waa la garab istaaga laakin waxa la dhihi doonaa "Reer dhegeyso war xabadan siima wadi karneen iyo ninkan wuxuu kahay waxa aqbalaa la dhihi doonaa basically En, eh, adduunka marka wuxuu usoo hoobanayaa in la yidhaahdo fartaa taqaana aqri geedkaad ka artana mira ka guro ciddaa arta- ciddi ka xoog badanna ha- niyow isu dhiib haddaan isu dhiibi karin iska celi adduunkaas aan maanta ku jirno oon maraykan dhaqaale kugu bixi doonin oo yurubiyan ay dhaqaale kugu bixi doonin oo carabu aanontinka carabu sadaqa inay ku siina maahan inaysan dowlad ku dhisi doonin En, eh, afrikana iskaba dhaaf ayadaaba maaragtay waxay tahay meel projectyada adduunka lagu kala fushado rajada aan soomaaliya ka qaba haddaan ilaahay bixin way adag tahay Waan gartay. Een, Cabdisalaan waxaan rabnaa inaan eegna arrimaha dibadda dhawaan waxaan aragnay in maraykanka iyo xootiyiinta yeman ay heshiis gaareen hordhaca Ee, soos adag hadda waxa uu sheegayaa in maraykanka isaga oo aan israa'iil la tashan uu hadda wada hadal kula jiro qarsoodi ah een, een, een, een, xamaas uu kula jiro Een, ukraine waanu aragnaa soo marka aad arag sidaasda isilku rogaysa ee maraykanka warkii shalayta kasoo baxayna aad aragtay maraykanka oo la xidhiiray in wax kastoo soomaali ah loo baahan yahay in in laga wada laga wada shakato wadar ogol la qaata markaad aragta maraykanka iyo siyaasadiisa bedelaysa muqdisho maxaanu ka filin karnaa suurtagal ma tahay in safaaraddu ay kala ay ay ka rartaan suurtagalse ma tahay in ciidamada ay kala baxaan waxaan ognahay in ciidamo ay ku sugan yihiin ee gudaha soomaaliya oo tababarka iyo taageera ciidamada danab bal ciidamadooda waan ognahay trump inuu hadda ka hor hore ciidamada ugula baxay een, een, gudaha soomaaliya markaad dhammaan arrimaha isu geysa maraykanka haddii siyaasad madaxweyne xasan sheekh maxamuud aanay isu bedelin lixda bilood ee soo aadan ama toddobaadyada soo aadan aanay isu bedelin muxuu qaadan karaa waa tallaaba nin wax kastaa maraykan laga maraysan karaa ani waxaan leeyahay nimanka safaaradda soomaaliya safaaradda maraykanka ee soomaaliya joogtaa wax badan ay ay ay hakinaysaa ay- aysan la donald trump gaarsiinaynin lano sida hadda wax yihiin foolxumada muuqata ee ho- fila soomaaliya ka muuqata khatarta al-shabaab ka soo foolle en, eh, haddi- sida wax yihiin haddii bicturekaas runta maanta waxaan aaminsanahay oval officeka loo loo mada- ma- aqalka maraykanka haddii loo bandhigo eh, ma uu hesiteed garay doono u malayna yani hataa seka kuma qaadan inuu ku yidhaahdo en, eh, maad garaad garaad garaad garaad maaragtay eh, effect immediately hadda Haya.
En, laakiin waxbay xirinayaan isleeya En, eh, haddii safaaradda maraykanku baxdo Mm.
en, eh, hadda waxaan maqlayay dad oo xalana joogo dadaan waxay ugu dhaheen shaqaalahooda muhiimkaa si tartiib ayay uga baxaan wadanka waxay diidayaan da- mass evacuationkaasay diidayaan laakiin dadkii muhiimka ahay iyo tiradii badneed wax dad badanay la baxeen hadday dhacdo inay marka baxaan en, eh, that's end of- dowladda soomaaliya endigeedi waa taasa anugusaan aaminsanahay soomaaliya is done un ku ciidu ku xiran yahay yurubiyanka un-ka maraykanka ingiriiska everythingka au da waxa dhan waxay ku xiran yihiin safaaradda maraykan la fiirsanaya lana waxaa la aaminsan yahay haddii qatar lagu- laga carara waddanka ay jirto maraykanka ka carari lahay qatar way jirtaa laakiin maraykanku waa adkeysanaya waxaan rajeynayaa inay taas wax ku qaadato xasan sheekh waxaa laga rabay inuu reverse inuu wax sameeyo oo difaaca fogeeyo En, eh, arrintan maraykanku soomaaliya waxaan is leeyahay interest inuu ka arkaa En, waxyaabaha kaloo sida Sooma- maraykan soomaaliya uu kusii haysaa wata haddaysaan sheegaba arrin- arrintii saameyna ku yeelatay afghanistan wixii ka dhacay waxaa kaloo saameyn leh maraykanku marinkan inuu ilaasho ku qasban yahay sababtoo xootiinta ula heshiinaa marinkan baabulmandab aaduu maraykanku daily waxay way interestiga ku yihiin Laakiin waxay ogyihiin corridorkaas muhiimka u yahay maraykanka iyo interestigiisa En, eh, heshiiskaas maraykanku sababta uu puntland hadda dagaalka ugu jiro saan ma u malayna marka maraykanku inuu ti yidhaahdo xamaran ka guuraa soomaaliya wey done it," inuu ti yidhaahdo haddana uu puntland joogi karo ama uu uu joogi karo meesha la yidhahdo ma u malaynayo Eh, bo- bo- be- g- garow hargeysa joogi karo ma u malaynayo marka waxyaaba badanaa isdiidaya inuu ka cararo hadda oo ku qasbayo inuu joogo isku daya inay xaqiijiyaan lanno dantii maraykanka oo la islaam maraykanku wuu ka carari doonaa soomaaliya waxaa muuqata maraykanku inuusan hadda interestiga because baabulmandab darteed en, eh, suurtagal maa inuu wadan meel kaloo hadda uu dego chineeska ayaa jabuuti inta badan la yeeshay xiriir ha, xiriir la yeeshay maraykan waxoogaa waa isku dayaya inuu inuu ka- ka qafiifo ka qafi- ka xoogaa withdraw ka sameeyo marka duruufahaasoo iskaashta waxa laga yaabaa inay xoogaa sii joogaan maraykanku laakiin sida hadda wax yihiin en, eh, wallahi cabsi weynaan ka qaba Ha, inay sii joogi karaan cabsi weynaan ka qaba laanno dee waxay ku xiran tahay uun ilaahay ma qadare one ama two operations oo nimankaas al-shabaab ay maanta wadanka ku soo qaadaan buntada Mar- balcad iyo buntada afgooy labadaas bunto oo maanta yani day isku soo dayaan Ah, see lagu baaji karaa marka in la og yahay khataraha kusoo fuula labadaas bunto in la og yahay al-shabaabka khataraha kusoo noqon karo in la og yahay waxa qaldan xasan wuxuu samayn karaa aan isleeyahay ma- inuusan samaynayn waa aaminsanahay wuxuu keeni karaa dad ka bedelan dadka hadda horjoogayaasha waa ciidamada amniga xasan inuu inuu ka sikiyo ciidamadan meesha laga sikiyo shabaab oo shabaab awoodooda dib loo riixo oo amnigii magaalada muqdisho rajadii iyo dowladnimadii soomaaliya lo- lasii adkeeyo oo kalsoonida xalana iyo dadka degan lasii xoojiyo dowladnimada soomaaliya ku jirtaan isleeyahay En, eh, isku soo duuba waxaan aaminsanahay xasan gacmaha lala soo geli doonaa wuxuu shala mudnaayuu wey doonaa cod uu shala lahayuu wey doonaa cidaan shala wax la lahayna maanta la yeela doonta dadowsan wax ka dhegaysan jirin wax ka dhegaysan doonaa miisaan uu shala lahayuu dhumina waa garta ansom haddii aanu nimaano ansom dhaqaale la-aan ayaa soo wajahday En, en, i think bishan buu ku egin doo- ku egyahay lacagadan waa lagu leeyahay deen ah en, ah, fangareyntooda maraykanka wuxuu diidan yahay en, sida dhaqaalaha loo qaybsada gaar ahaan baasintaashka isaga ku soo aadan waxaanu leeyahay deeqbixiyaash soomaaliya waa si siman in ay ay lacagaha u wa- u wadaagaan si howlgalkan loo taageera aunsam mustaqbalkeeda ka waran
rajo rajo badan kama qabo Ah, rajo badan kama qabo yani amson dhaqaalaha ku baxo yani dhaqaale aad aad aad u tiro badan waay. markii hore ayaa aad loo cayiliyey Een, inkastoo la isku dayay in lasoo yareeyo lasoo yareeyo laakiin si kastoo loosoo yareeyo dhaqaalaha soomaaliya oo dhan ku baxaya dhaqaala amison ku baxa een, iska agadho haddii sanadka amison badnayn dhaqaale aad u tiro badanaa ku baxo yani xalana markaad aragto waxa ku baxa waa wax tiro badan Een, eh, wadamada ay ka ciirin ciidamadaasuun umale ma inay isku filan yihiin hataa hal bil iskuma fila inay ciidamadan ay meesha ku kumata kuleeyaan traditional donorska wadamada la yidhaaho sida eh, maraykanka iyo yurubiyaanka een, ayagaa culeys maanta qorta ugu jira ukraine iyo waxyaabahan kale Een, maraykankana waa ka xisaabtan soo jeediyey carabaha ayaa nal traditional oo wadamada intaba lacagaha badanoo lagu siinana ayagaa laga soo qaadaa laakiin kuma magacaawna Een, eh, carabuhu sida yurubiyaanku wax kuu siiyaan wax kuma siinayo dooxa hadday rabto inay lacag ku siido waxay ku leedahay imaaraadka meesha ka ceyri een, eh, saas iyo saas yeel saas iyo- yani conditionisay wataan oo kii hore u yiilaan ahayn imaaraadku hadday wax ku siinayaan dabcan ayagana conditioniskan ay wataan conditioniskaasu international communitygu inay aqbalaan laanna wax dhan modification lagu sameyn reform iyo restructure lagu sameynaya hadda kahorna waxaa umaleynaya soo bandhigeen Een, uma cuntanto international community inay guardian ka noqdaan ama ay qayb ka noqdaan wax sidaas loo loo structure gareeyey Een, haddaysan samayna mase ma- ma ma ogola marka waxaan isleeyahay een, ciriiri badanaa jira waqtigun aad u yaryahay waxay ahayd waa hore in hawshan waxaan la qabto waxaa la soo gaaray juunan umalaynaya sideed leenkii ugu dambeeyey juunna wax naga xigaa waa maalmo Een, eh, soomaaliyana iskuma fila adduunkuna soomaaliya waa ka daalay Een, mana ay fahamsana in laga daalay waa kaas diyaaradu u kariisan yihiin waa kaas odaygii isxatatoor isxatatoor isxababoorey waa taas nuclear state camal waa kuwaas u shiraya admis marka ma ogi inay bixi karaan een, marxaladda hadda jirta mana ogi inay joogi karaan xasle asbuucyada soo socda ayaa ayaa u baahan inaan inaan qararno ama qiimeyno ayaa qarari doona waxa soomaaliya ee ku dambay doona waan gartay Een, arrimaha dibadda haddii aan sii joogna saddexda sano madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu heshi uu xafiiska joogay heshiisyada uu galay ee caalamka uu la galay waa waa tirabeel dabcan laga soo bilaabo mid badda la xiriira mid amniga la xiriira iyo mid kheyraadka dalka la xiriira Eh, heshiisyadaasi saddex sano kadib halkay joogaan maxaan maxaanu ognahay maxaa khatar nagu ah maxaanu ognahay hal waxaan ku ognahay ma jiraan hal waxaa lagu ogyaa lama arko Een, eh, madaxweynaha unbaa og waxyaaba badanoo waxay iska eed oo soo- inuu soo bandhigay aheedaa jira oon isleeyahay anigu een, heshiiska badda heshiiska khayraadka badda waxaasoo dhan wixiiba national is- wixii strategic soomaaliya interestigeeda ilaalinaya ee ama baddi soomaaliya lagu ilaalinayo ama difaaca soomaaliya hawada soomaaliya lagu ilaalinayo ama khayraadka soomaaliya lagu soo saarayo oo sheer un ka soo gelayo percentage soomaaliya ka soo gelayo ani waxaan qabaa inay inay tahay wax lagu dhiirrado inuu la- inuu ku dhiirraday ahayd madaxweynuhu baarlamaanka hor keeno Een, laakiin soomaalida waxay tiraahdaa nin maraxirasho xun een, inuu wax qarsanaa loo maleeyay maanta orada halkaas ku dhegan tahay waxaa loo maleeya inaad wax ku qarsanaysid marka waxaa muuqata madaxweynuhu inuu qorshe xumana ka aheyd qab uusan uma baahni baarlamaanka ka aheyd qaabdarro iyo maaragtay iyo iyo iyo iyo farsamo xumana ay ka aheyd Eh, iyo quursi iyo runtii xadgudub soomaalinimo dadka soomaaliya uu ku xadgudbay Een, eh, heshiisyada uu soo galay aad ay u tiro badan yihiin dabcan hadda waxba uu- kama u qaban karo heshiisyadaas wax cidow wax u qaban kara ma jirto dabcan jayna heshiis uu la gelaa wadan hebel intaasoo wadan oo heshiis lasoo galay wax uu qaban karaa ma jira ayaguna wax u qaban karaan ma jirto hadda marka qolo kasta waxay sugaysaa qofka kusoo xiga xasan sheekh waydansi haddii alqaacida qabsatana waa arrin kale Een, laakiin umaleymaa hadda xasan wax badan laisaga dhuminayo xataa turkida umaleymaa xasan inay wax badan isaga dhuminayso Ah.
absalaan alqaacidada soomaaliya qabsatay ee dhowr jeer kusoo celcelisay waana su-aal badan oo dad badan ay isqabaan oo ah al-shabaab ma awood baa u korodhay Eh, waa su-aal muhiim ah oo dad badan isweydiinayaan al-shabaab maxaa u kordhay maxaa keenay in ay deegaanada uso ma ma ma istaraatiiji la-aanta dowladda sabab ma ma hub iyo saanad bay heleen dhown waxaanu aragnay ee warbixino hordhaca oo sheegaya in xootiintii man ay xiriir la sameysay islamarkaana ay halkaas hub ka helaan iyo saanad military ka helaan waatii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay dabcan isaga laftarkiis inuu qayb ka yahay isbaysiga xootiyiinta qaranka ah inkastoo la dhabarjabiyo maraykanka dhabarjabiyo uu dhahay annaga xootiyiinta baanu la hadlaynaa oo ay heshiis gaareen Eh, toddobaadkii hore waxaan ognahay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagu uu- uu ku dhawaaqay si iskiisa ah in soomaaliya ay qayb ka tahay isbahaysiga sacuudi carabi uu hogaaminaya imaaraadka carabta si xootiyiinta iman loola dagaalamo Eh, bal markaad eegta eh, arrimahaas dhan aad isku eegta mahubba u kor al-shabaab maxaa u kordhay waxba Haya.
waxba uma korin al-shabaab ee meesha ka horeysaa bannaan Ha. Ee wixii cid hortaaganaan jirin Een, ciidankii soomaaliya ee ku aadanaya oo hogaanka fila soomaaliya oo sababteeda leeyahay ayaa tayadooda hoos u dhacay moraalkoodana hoos u dhacay Een, eh, marka al-shabaab maantay ka xun yihiin weligood maray ka tabar daran yihiin maray ka dhaqaale daran yihiin Een, maray ka kalsooni xun yihiin ma ay jirto waxay ku tusay al-shabaab inaysan ciidan haysanin gobolada baay iyo bakool oo dhan marka la isku daro boqol askari uga soo taganaa maqal mise boqol iyo dhowr waxay ku tusay inay man powerkooda uu uu siira yahay ciidankaas waxay ku aadeen hiiraan dagaalka hiiraan iyo shabal iyo iyo gobolkan ka socday ma shabeellada dhexe ayay iyo ku xoojinayeen mahadsanida xogta ku hay marka waxay ku tusee nimankii man power ma hayaan ciidan ma hayaan qabiiladii soomaalida waa ka diiday inay wiilashii recruit gareystaan oo ay tababartaan wiilkeen haddii la yidhahdo raalli ahaaday dadkii dadku shabaab way la nool ilmihii kala carareen qof kasta oo laba wiil dhala midow la cararay ilmihii waa la cararay shabaab marka ciiday recruit gareeyaan ciiday tababaraanay la yihiin maanta En, eh, waa waa nasiib darro marka ayagoo xaaladaasu taagan tahay oo qaarkood galmudug ku go'doonsan yahay oo qaarkood afar meeshaan dhexo shabeellada dhexe uu ku go'doonsan yahay inay shabaab maanta aan cid yac dhihi kartaa oo aysan hortaagnayn Eh, waa nasiib darro fila soomaaliya ay sabab u tahay maahana shabaab maray ka awood daranyihin ma jirto waan gartay Een, hadalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee la xidhiira inay qayb ka noqonayaan isbahaysiga xootiyiinta yaman muxuu kula muuqdaa ma mid qarkas kastuurnimoba ama ma dan soomaali baad ka turjumaysa arrintaas
soomaaliya inay xuuti la dirirto saacadan waqtigeedana ma joogto danuun uguma jirto Een, sababay ula dirirtaana ma jirto wax nooga daranaana heesta xuutiyiin oo alqaacida iyo ayasa nagu rafanaya kuwaasay tahay inaan waxaan waxaan awood lehna isugu geyno Een, eh, xuutiyiintu haddii degantaal soo nimanka nimanka israa'iil ee airbortkeeda een, duqaynaya Een, eh, soomaaliya m- horta baysay naga duqeeyaan malaan laakiin airbortka hal mar haddii looga soo dhiftaan khalaas diyaaraduhu waa istaagayaan cid kaa difaacayan ma jirto waay markaad isugu taagtaagay maxaa tahuuta kaala dhexday waa kaantiisay waddan hadduu ku yidhaahdo waa la dagaalamayna ku tirahan koon hadaradaynay maraakiib dagaala haysatiin korkeeda ka duula aniga bays inima haayo hay burburinina naclan ku walaweysay ikhyaare iga xishooda Ha, imaaraadku ma ogola waddankooda in laga weeraro sacuudiga ma ma ogola ogola.
sacuudiguna ma ogola jabuuti waa ay diideen jabuuti waa diiday Mhm.
waayo adiga aad marka wuxuu- marka waxay kutusay dagaaya probably lacagaa loo ballan qaada odagu waxbaa he- the project is the guy is in a project Heh.
so somehow cidaa ku tiri madaxweyne eh, albaab hebelaa lagu furaa Hee, wax kaloo ku aqbali kara ma jirto hee, so ninkan waddanka in laga qabto unbaan kusoo celcelin karaya anugu hee.
wax danoo soomaaliya It's crazy because eg sacuudigii baa diiday Ha.
in eh, dalkiisa laga weerara imaaraadka carabta because waxay ogyihiin waxa ka imaanaya Fiiri.
jabuuti wasiirkeeda absalan jabuuti wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa ayaa sanadkii hore labada kun afar iyo labaatanka sheegay in xuutiyiintu ay yihiin dad geesiyaal ah oo Miya- oo- oo da- u dagaalamaya dalkooda Fiiri, difaacanaya waxay rabaan waxa u amaanay dagaalada ay ka wadaan gudaha israel wixii wixii raba xuutiinta ha noqdeen Heh.
laakiin mid waxa waay aniga xuuti maxaa ugu dara Hay.
waxaa igala dhexeeya xuutiinta Hee, aniga xuutiyiinta aniga yemen oo nabada oo dowlada oo shacabka yemaneed yemaneed ay dad nolol iyo stability hel arintaas dan ay ugu jirtaan taas all i need xuutiyiintu maanta dhib iguma ahan yemen ay ku yihiin haddii adduun kale ku yihiin hala macaamila fiiri maraykan eh, ayaa xuutiyiinta dagaalkooda wadila maraykan oo heshiiska oo la gelayo isna- sadaqa maaha daroonadoodii soo ridooyaan diyaaradoodii soo ridayaan maraakiibtoodii duqaynayaan xalay u waayeen they try boqolaal mar ayay duulimaadyo ku sameeyeen oo duqeeyeen waxay loo sheegay oo somehow donald trump laga dhaadhacsiiyey loo sheeg la fahamsiiyey you never win dagaalkan laguma guuleysto nimankan lagama guuleysto niyow meeshaad ku weeqileed ku dhiigbixi oo dhibaato kuu gaari leed nimankan iska soo afjar and i think inuu taas fahmay maraykankii Su- imaaraadkood ogeed iyo sacuudigu dagaal lugta ay kula jireen soo ma Ha.
lix saac ay ku dhawaaqeen warraale ahaadooy waan ka baxnay who are you marka adiga xuuti isku taagtaagaysa 2025 ha Hey.
2025 adigoo casiimadaadii eh, madaafiicda shabaabka uu soo gaara Hey.
marka nin dee waddanka in laga qabto u baahanaa meeshii it joogo was ridiculous Ha.
Hey.
Ha. It's unacceptable, it's ridiculous.
Waa hagaag daawadayaal barnaamijkeena amniga qaranka qeybtii saddex iyo tobanaad qeybtan waxaanu ku eegeynay siyaasadda amuraha dibadda ee soomaaliya iyo jahawareerka dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud siyaasadda arrimaha dibadda ka haysta cabdisalaam guuleed agaasima ku-xigeenkii hore ee nisa ayaa barnaamijka amniga qaranka igala qeybgalay fadlan haddii aad rabta in aad la socoto dhaqaaqa iyo warbixinada cabdisalaam uu soo gudbiyay waxaad booqan kartaa danguud media network halkaas oo si joogta cabdisalaam uu ugu soo gudbiyay warbixino gaar ah oo la xiriira xaaladaha amni iyo siyaasadeed ee dalka waxaan ahay cabdijaliil cabdijaliil show aad la socotaan fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad halkan soo booqatay waxaan kaa codsanayn aad ka mid noqoto dadka ku xeeran cabdijaliil show mar kastoo ay bataan dadkan ugu xiran oo mar kastoo aan idiin soo gudbina barnaamijyo gaar ah oo gaar u ah ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan aniga martida isku duban waxaan idin leenahay nabadgeliyo haddii aad rabtaa in ganacsigaaga uu ceerka galaa amaba aad gaarta malaayiin macaamiil ah oo ku kala nool daafaha caalamka taasi waxaa kuu suurtagelin karta oo keliya connectwave waa shirkad digital marketing ah oo u taagan isku xirka ganacsatada iyo macaamiishooda iyadoo loo sii marayay dadka ugu saameynta badan baraha bulshada waxaanu wakiil ka nahay malaayiin shacab ah kuwaasi oo diyaar u ah in ganacsigaaga ay qayb ka noqdaan waxaanu ku haynaa halkii kama dambayska ahaa la soo xiriir connectwave si ganacsigaaga uu horumar ballaaran u helo